horta marka u horeysa waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun casmo weyn baa dhacday oo la mid ah casmooyinka waaweyn oo dal hadduu galo taariikhdooda ku suntada sida oo kale oo maraykanka sidaasoo kale dad badan musiiba ugu dhacday iyagoo subaxii u shaqo tegay xafiisyadoodii innagana waxay la mid tahay musiibo weyn oo inagu habsatay afariyo tobankii bishan oo aan hubo taariikhda dalkeenna iyo socodka ummadeenna inay noqon doonto midaan weligeed ka go-in wixii waxaas geystayna waxaan leeyahay nacadii ilaahay ha idinku dhacdo caradii ilaahay ha idinku dhacdo dadkii dhintayna waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo inta dhimatay ilaahayna waxaan weydiisanayaa kuwii xoolahoodii ee ku lumiyey ciwal khayr qaba inuu siiyo ee samir khayr qabana ka siiyo dadkii dhibtu kasoo gaadhay guud ahaan ummadda soomaaliyeedna samir uu ka siiyo saasaan oran lahaa dalkeennu mudduu runtii shidooyin iyo jahwareer siyaasadeed iyo jahwareer nabadgelyo ku jiray yaynaa noqonin arigii hadba libaaxu intuu galo markuu neefka lahaaro haddana iska iska iska fariisan jiray oo daaqooda wadan jiray dhacdooyin badan oo tan oo kale la mid a sidii shahmow dhacdooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho aad bay u fara badnaayeen oo dilkaas oo kale ka dhacay tii oroma oo dadku ku gubtay oo niman dhakhaatiir oo soomaaliyeed ay ku dhinteen baa ku jirtay oo octoobar lixiyo tobankeedii two thousand fourteenkii afariyo tobankii numberkan un badan ma ogiye dhacdooyinkaanu aad bay u dhacayeen waxaanan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed bal bal aynu ha noqoto mid reflection aynu dib u janjeelo waxa waxa dhacay iyo waxa dalkeenna ku socda waxaanu waa wax ka weyn runtii wiilal yaryar oo soomaali ah oo ama al-shabaab ah sophisticationka iyo inta wuxuu ay dhan tahay gacmo badan baa dalkan ku jira marka waxaan odhan lahaa hal meel yaan la isku firina ilo badan haloo yeesho hana loo midoobo dalkeenni sida aynu usoo ceshan lahayn haddaynu ummadda soomaaliyeed nahay horta waxna waxa weeye waa wax siyaasadeed oo dalkaanu muddo u socday soddon sano kabacdi waa kii kufay waa kii lagu kala tegay santarkii iyo xaruntii dowladnimo adugu uun wixii uun ka dambeeyey labadii kun bay ahayd wixii aynu hanaan dowladnimo yegleelay oo iska runtii wiiqan oo ahaayo iska iska iska maaragtay aan xoog badnayn ciladihii dalkii dumiyeyna waa jiraan ilaa hadeertaan ciladihii dowladdii hore dumiyey ilaa hadday jiraan hanaan baa lagu heshiiyey oo layidhi bal hanaankan aynu kusoo dabaalla dalka bacdamaa dowladda central oo xoog leh dadka ay dhibsadeen devolution waxaa la yidhaha in hoos loo dhigo xukunkii ayadana waxaad moodaa runtii dadka madaxda ah oo hadda xukunka haya oo prime ministerku u horeeyo madaxweynuhu u horeeyo nimanka siyaasiyiinta ah oo waktigan siyaasadda maamula waxaad moodaa fikradaas in aysan aada maskaxdooda uga daadegin oo aad moodid isqabqabsi iyo runtii wax jiray oo horay yacni rabay in loo sii horumariyo oo laga fursan waayey in deep conflict iyo isqabqabad iyo wax burburin iyo shidooyin inay hadda iyagu horseed ka noqdeen waxaana odhan lahaa arrinta nabadgelyadu waxay ku xidhan tahay arrinta siyaasadda siyaasadda haddaan la xallin arrinta nabadgelyadu marna maxan qof wax tabanaya nabad ma keeno qof wax tabanaya waa tuug meeshuu hadba kaa geli karuu kaa gelaya marka anigu hadda ma qaba degmooyinka iyo gobolada iyo maamul goboleedyadu inay nabadgelyo darro wadaan laakiin waxay keenaysaa inay fursad siiso xoog kasta oo ka raba inuu ka faa'iidaysto dalka ama ajnabi ha ahaada ama dalka kuwa jooga ha ahaado dhanka kale qofka priska bixinaya waa ummada soomaaliyeed nin xalana jooga iyo nin new york jooga iyo nin brussels jooga xal kama gaari kara dalkan soomaaliyeed khadkiisa siyaasigaasuu noqonayo cabdiwaaxidow hadda waxaa dhacday wixii dhaqaale ahaan aan ka qayb qaadan karno annagu gurmud kale ma geli karno oo dabcan dadku halkan waa iska shaqaystaa oo facilities badan ma lehen laakiin wixii aan aruurin karo oo aan jecelahay inaan dalka usoo diraan jecelahay waana bilownay north america o dhan waa laga bilaabay ilaa yurub intaan ogahay waa laga bilaabay waxaan runtii aada u ammaanahayaa oo aad moodid xidiga ka muuqda gurmadkan inuu yahay taabit oo runtii aan isha aad iyo aad iyo aad ugu hayno oo runtii muujiyey mas-uuliyad weyn oo muujiyey dadaal weyn oo muujiyey runtii badan oo sheekaystay oo asxaaba runtii xidiga hadda un dalal ka muuqdaba isaga inuu yahay waxaa ka muuqda dhaqan mas-uuliyadeed waxaa ka muuqda dadaal sida hadda xanaha banaanka yaalla mas-uuliyadaadii marka waxaan odhan lahaa hadee hadee ilaahu fashil kale hanagu keenin ilaahu fashil kale hanagu keenin ilaahu ceebtanada astur waxaa ka muuqata galdaloolooyin badan oo runtii keeni kara dalku inuu inuu aad iyo aad iyo aad u habco wallaahi haddee dabcan dad guddiyaalaha loo xil saaray oo kolley go-aamin doona dabcan in la mariyo gobolka banaadir baan u malaynayaa inay inay noqon doonto inkastoo go-aankeeda ay dad guddiga iska leeyihiin haddana meesha musiibadu ka dhacday waxa weye waa gobolka banaadir waa magaalada ayagaana hadda dadkii ugu sii fara dhudhuuban oo dadkii dhibtu gaartay iyo kolley daatadooda iyo akhbaartooda haya sidaasaan fili doonaa wallaahi ilaa galabtaan bal adugu shiraynaa go-aankeeda dee in dhaqaale fiican la aruuriyaa muhiim ah dhibtuna hadee waxun hadda taagan ha noqdee dadkaas ciwil cilin yani wakti dheer ay qaadan doontaa yani in lasii taakulayo gurmadeeda hadda gurye dhiigbaxa maogiye laakiin dadkaas sidii loosii taakulayn lahaa kolley waa arrin ummadda soomaaliyeed usii taaga u taalla wey ama hantidoodii ka luntay ama yani source of incomekoodii meeshii ay wax ku xirraayeen ka luntay marka kuma oran kara waktigaas laakiin waa la bilaabahaya sida ugu degdegsiya badan in loo soo gaarsiiyo wallaahi hadde waxaas in lala kaashado waayo sidii dalka loo soo gaarsiin lahaa halkan ruuxeeda adag oo in hay-ada ama charity ah ama reer crosska lala xiriiray noqonaysaa haddii alaabooyin iyo documenti la geynayo maxaa yeelay haddii lacag cadaan ay noqon kartana bal waa arkaynaa si kastoo lagu soo gaarsiin karo wallaahi hadde muuqaalkiisa iyo orodkiisa iyo santarada uu samaynaya iyo yani way ka muuqataa yani imageska imaanaya iyo akhbaaraha imaanaya runtii ama connectionsku siday u socdaan bay ka dhex muuqataa dadaalkaas waa muuqataa gobolka banaadir iyo kolley keligiis maaha dad baan ula shaqaynaya xafiisyuu leeyahay isagu wuxuun hormooduyaa ama dowladda iskula xiran yihiin weeye marka way ka muuqataa runtii taab dad badan baana qaba inuu aada u dadaalay ilaahayna waxaan leenahay yani xasanaad iyo ka siiyo ajar waa qabnaa waa qabnaa waa la qabaa dad badan oo iswarsaday ilaa xalay ilaa habeen hore waa waa waa muuqata